golaha wasiirada ee puntland oo shirkoodii toddobaadlaha ahaa shalay ku yeeshay garowe ayaa soo saaray digniin ku aadan in dowladda federaalka ahi ciidamo aysan usoo dirin gobolka galguduud iyo gobolka mudug waxay sheegeen inaysan jirin wax la dhaho ciidamo qaran balse ay jiraan ciidamo deegaameedyo waxayna sheegeen haddii gaalkacayo ciidamo dowladda federaalka ka socda la keeno inay xaaladda kasii darayso afhayeenka xukuumadda puntland ayaa arrintaasi iga waramay
darjir aad waad maxadsantihiin shirka golaha xukuumadda maanta waxaa laga hadlay xaaladda ammaanka magaalada gaalkacyo iyo gurmadkii ay soo fidiyeen oo usoo fidiyeen maamulka galmudug dowladda federaalka xaaladda abaaraha iyo ansixinta canshuura iyo doorashooyinka soomaaliya arrimahaas baa ugu muhiimsanaa arrimaha laga hadlay waxaana golaha xukuumaddu ay u sheegeen ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan waxgaradkeedaba inaysan jirin ciidan la yihahdo soomaaliya ama national army ama s m a oo soomaaliya ka dhexeeya oo maanta soomaaliya ay wada leedahay waxaa jira ciidamo soomaaliyeed oo ku samaysta duruufo kala dedebitan islamarkaana deegaamadooda amaankooda ka suga madashii qarankana intay ahaydba iyo intii shir oo dhacday waxaa laga wada hadlayay sida loo samayn lahaa ciidan qaran soomaaliyeed oo lawada leeyahay taasaan lama gaarin sidaa awgeed cilmada ah in la yidhaahdo dowladda federaalka waxay soo diraysaa ciidan kasoo diraysaa muqdisho qadhankeeda wuxuu noqonayaa sida golaha xukuumadda sheegeen in ay horin ka wado federaalku colaadihii sokeeye soomaaliya islamarkaana ay hubeynayso beelaha soomaaliyeed meelo kamid ah taasina ay u dhacayso in dib loogu noqon doono waxyaalihii midoobaa ee lasoo maray arrimahaas waxaa kaloo kamid aha abaaraha oo golaha xukuumaddu ay u sheegeen shacabka puntland iyo culimada iyo dhammaan waxgaradkaba in loo istaago abaaraha waxyeeleeyey dunyadii iyo dadkiiba iyo hay-adaha samafalkaba intaba waxay ka qaban karaan waxaa kaloo laga hadlay doorashooyinka soomaaliya ee puntland inay qaybteed diyaar u tahay islamarkaana golayaasha ay meel fiican marayaan eedooyinkii lasoo xiliyay arrinta la xidhiidha amniga dowladda federaalka dhawaan waxay sheegtay inay ciidamo usoo dirayso gaalkacayo maxaa keenay waa isleedihin marka in hadda ciidamo ay tidhahdo dowladda federaalka waxaan usoo diranaa mudug waa wax ay kamid tahay waxyaalaha burburka ku dhacay ummadda soomaaliyeed ay kamid tahay wasiirka kaashaandhigga oo maanta ka hadlaya cadaado ayaa yiri ciidamada soomaali ciidamada soomaaliyeed ma jiraan islamarkaana dhibaatada ka socota galgaduud iyo mudugba waxaa wada maamulka galmudug haddii marka hadda dowladda federaalkana waxaan usoo diraynaa ciidan dhadhankaas u dhacay u dhacaya dhadhan sagaashan koodii muxuu ahaa buu dhacaya islamarkaana golaha xukuumadda dowladda puntland waxay u sheegeen ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba haddii la isku dayo in ciidamo hore la keeno gobolada dhexe soomaaliya inay khatar gelin doonto deganaanshaha soomaaliya doorashooyinka laba kun iyo tobanka islamarkaa lagu noqon doono maalmihii midoobaa way ka digaysaa dowladda puntland arrinkaa inuu soo noqdo sidoo kale dowladda puntland waxay u sheegtay shacabka soomaaliya meel uu joogaba maamulada dariska dariska ahba inay dooneyso inay kula noolaato nabadgeliyo iyo haddii alla ku run yahay daris wanaag iyo wixii wanaaga oo ummadda soomaaliyeed dan u ah laakiin aysan qayb ka ahayn waxyaalaha had dadka doonaya inay soomaaliya dib ugu celiyaan nidaamyadii lasoo maray ee foosha xumaa islamarkaana dalku horumar iyo maanta tigsan loo socdo nimaan federaala haddii taa la waayena puntland ay noqon doonto ayna u aragto mas-uuliyadeeda inay qaadi doonto dowladda federaalka iyo ciidamada howanka howanka ah ee isbahaysyada kala gidisan ee qaarna siyaasiyeysan iyo qaarna diineysan iyo ee kasoo gufaacaya gobolada dhexe soomaaliya
war saxaafadeedkiina waxaa ku jirtay inay odhanayaan waa xiisadaha ka jira mudug waa kuwo siyaasadeed iyo kuwo diimeed bal kuwa siyaasadda marka aad cadayso yaa ya ya maxay yihiin arrimaha siyaasaddu yaa see ku gaadhaya in hub laga soo raro xamar laga soo dejiyo cadaalo dad soomaaliyeed la siiyo soomaalida lagu weeraro waxay kamid tahay arrintaas waxaana siyaasadeed in xiriirada la sameeyo uradiimeedyo islamarkaana dadka soomaaliyeed muxadarkan dib loogu celiyo waxyaala foolisan waxaad garan kadhaa ishaysiyada diimeed iyo kuwa ururada siyaasadeed iyo dowladaha maamul goboleedyada hadeersan samaysmaya inay soomaaliya usamayn doonto maalmo madow puntland way ka digaysaa khatartaas islamarkaana waxay u aragtaa inaysan soomaali dan u ahayn golaha xukuumadda dowladda puntland waxay ugu sheegeen ummadda soomaaliyeed inaysan jirin waxaa la yidhahda ciidan soomaaliyeed oo maanta inta ka dhaqaaqa magaalo magaalo kala gaari kara laakiin waxaa jira ciidamo soomaaliyeed oo deegaamadoodii difaacanaya islamarkaana ka dheliya nabad ay dowladda puntland ugu maaragtay muxuu ahaa ku taageersanta ugu nacamaliyeynayso laakiin mana jiro mana hadeertaan gacantana laguma hayo ciidan istaahila inuu qaato magaca national armiga ama ciidan qaran soomaaliyeed mana jiro ciidan puntland ay u aqoonsantahay iyo beesha caalamkuba ciidan soomaaliyeed oo la wada leeyahay
faa'iidada ku jirta maxay tahay markaaba ama lagu gaari karaa ama ujeedka siyaasadeeda ka dambeyn kara wax wax wax wixii ka dambeeya waxaan malaynayaa marar badan baan ku celcelinay in laga wado soomaaliya in dib loogu celiyo maalmihii madoobaa ee taariikhda ahaa ee soo maray oo puntland marar badan ay ka digtay waxay puntland ka digtay isbaxaysyada iyo isku guurguurka haddeetaa la samaynayo inuu dhalin doono in wejiyo cusub soomaaliya yeelato arrintaas dowladda puntland waa ka digaysaa waxay dowladda puntland usheegaysaa ummadda soomaaliya meelay joogaanba in dadkaan ay dalkaan nabad u baahan yahay in haddeerta in ciidamo loo soo guro oo magac soomaaliya lagu sheego islamarkaana la xoojiyo beela soomaaliyeed beela kale ku duula la yidhaahdo oo marna la yidhahdo godollada weerara marna la yidhahdo afar weerara marna gaanqaay weerara dhadhankaas wuxuu sameynaya dhadhan beeleedkii soomaaliya ku burburtay arkaas puntland waa ka digaysaa waana u sheegaysaa inaysan jirin ciidan soomaali la yidhaahdo inta imaada magaalo kale magaalo kale u gudbi kara waxaa jira ciidamo maamuleed oo ay ka mitay puntland saas awgeed waxaan u sheegaynaa intaan uusan yahay arrin calaamad u ah in soomaaliya haddeertan ay u guuri doonto ismaaciisiyo diineed mid siyaasadeed iyo mid maaragtay ma qabiileed oo samayn doona wejiyo hore way u sheegtay golaha xukuumadda way u sheegeen ummadda soomaaliya beesha caalamkuba haddii la isku dayo mar dambe in ciidamo horle laga soo dejiyo gobolada galgaduud islamarkaana lagu soo daabalo gobolka mudug inay daababi doonto idil in soomaaliya geli doonto khatar amni oo deganaanshaha soomaaliya khatar gelin doona iyo doorashooyinka labada kun lixi toban